habeen wanaagsan qodobada ugu waaweyn ee dalslandii heensana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay shir amniga looga hadlayo ciidamada maxkamadda qalabkasta ee jubbaland oo maxkamadda soo taagay rag dil ku eedaysan guddoomiyaha aqalka sare oo qaabilay safiirka dalka talyaaniga u fadhiya muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo bogaadiyo wasiir cusub oo xil la wareegay puntland oo sheegtay inay kalsoonidii kala noqotay xildhibaanada ku matala labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya komishanka doorashooyinka somalilan oo dhaqaale ka codsaday swiden wararka dibadda ee ugu waaweynee dalsananiyo heensana waxaa qayb ka ah turkiga oo qaaday tallaabo culus oo weyn
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon habeen wanaagsan meel kastood ku joogtaan kusoo dhowaada warkii oo dhan waxaana u diyaara anugu cabdiwahaab culguja aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo qaadaya tallaabooyin amni looga dhigay caasimada dalka muqdisho ayaa waxa uu ka qeyb galay shir looga hadlayay amniga caasimada dalka ee muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu geed dheer iyo geed gaaban buu koraya sidii guud ahaan dalka soomaaliyeed u noqon lahaa amni buuxaa gaar ahaan caasimada dalkii muqdisho oo indhihii caasimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shirka amniga caasimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu shir gudoomiyey shirka amniga gobolka banaadir oo looga hadlayay dardargelinta tallaabooyinka loo qaadayo xaqiijinta amniga caasimada dalka muqdisho kulankan oo markii ugu horeysay looga yeeray gudoomiyaha aanidhaahda kulankan oo markii ugu horeysay looga yeedhay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa warbixino ku saabsan xaaladda amniga guud ee caasimada dalka looga dhageystay gudoomiyaasha kala duwan ee halkaasi kasoo qeybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay inay ka go-an tahay siduu u ilaalin lahaa amniga muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sharaftooda kulanka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duga caasimada muqdisho iyo sidoo kale gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa isagu bogaadiyey laamaha kala duwan amniga ee had iyo habeenba ugu jira sidai caasimada amni noqon lahayd markana haddii aynu eegno waxaa xil cusub la wareegay wasiirka tamanta iyo macdinta soomaaliya wasiirka dhankiisa ayuu ka hadlay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaare xigeenka soomaaliya oo wasiirka bogaadiyey
Continueremo a sostenere, a sostenere, la Somalia in questo, in questo cammino e, e, sapendo che il futuro, quello che è nell'interesse della Somalia è nell'interesse dell'Italia, per cui l'Italia non ha altri obiettivi che non vedere la Somalia unita, forte e prospera.
Eh, Taglianigu wuxuu danaynayaa horumarka iyo guusha dadka iyo dalka soomaaliyeed waxaana naga go-an inaan gacan ku siino jidkaas muddada dheer lagu soo socday ee ah dhammaystirka hay-adahooda dawliga ah oo uu ugu horreeyo dastuurka itaaliya waxay kalay hoosta ka hariiqaysaa wakhtiyadii ugu xumay oo dalka soomaaliya ay ku jireen dagaallo sokeeye inaysan marna ka gaabsan oo ay dhanka caawinaadda mar walba ay la daba joogeen itaaliya ma wadato dan iyada u khaasa oo faragelin ah waxay wadataa danta ay wataan dadka iyo hay-adaha u xil saaran ee soomaaliya inay gacan ku siiso haddii ay weydiistaan È stato un incontro molto, molto amichevole, sono onorato di eh, avere fatto questo incontro con un'alta carica eh, dello Stato e delle istituzioni somale e abbiamo ripercorso quello che è, è- è- è lo stato delle relazioni tra l'Italia e la Somalia e prospettato alcune eh, collaborazioni per rafforzare la cooperazione tra i parlamenti eh, somalo e e italiano.
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo booqdo guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya waxaana ka wada hadalnay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya talyaaniga iyo soomaaliya eh, si aan u- uga ambaqaadno meesha uu hadda joogo
Abbiamo convenuto che Italia e Somalia hanno un rapporto veramente speciale, non è una definizione retorica, è un dato eh, di fatto. L'Italia è stata vicina alla Somalia anche negli anni eh, più difficili eh, eh, della storia passata e- e più recente Eh, itaaliya waxay aad eh, ugu faraxsan tahay inay hoosta ka hariiqdo xiriirka khaaska ah oo aan loo dhehaynin iska dheh laakiin rasmiga ah ee ka dhexeeya taariikhigana ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo talyaaniga Eh, iyadoo arrintaas laga eh, la daba joogo waxaan itaaliya ay diyaar u tahay inay gacan siiso dowladda iyo hay-adaheeda qaranka ee soomaaliya oo ku mashquulsan inay dib u habayn ku sameeyaan arrimahooda dastuurka
aan marka u horeysa eh, u hambalyayno wasiirka xilka wareejinaya wasiir jaamac taqal cabaas oo run ahaantii muddo hadda aan yarayn aanu ku wada jirnay golaha wasiirada ee xukuumadda intii aanu joognay waxaan xasuustaa inkastoo aanu aad u sheegin wixii uu qabtay oo uu inuu dadkii kale u mahad celiyey oo ammaano oo uu wanaaggooda qiro wakhti dheer geliyey Een, annagay nagu waajabaysaa marka bal wixii u soo qabsoomay inaanu qaarkood dul istaagno maadaama aanu korjoogtayn ku lahayn si dhowna aanu wada shaqayn jirnay waxaan xasuustaa shirarkii ugu waaweynaa ee ee jaamac uu uu fuliyey ee, waxa la odhan jiray eh, somalia's water sector governance eh, an- an- conference ayuu qabtay halkaas oo marka ay ka dhalanayso aasaaskii wakaaladda biyaha iyo guddidii iyo shaqadii ballaadhnayd ee dhankaa ku jahaysnay waxaa kaloo isna uu juhdi fara badan iyo wakhti fara badan geliyey eh, yagleelidda hanaanka maaraynta eh, suuqa korontada iyo daneeyaasha kala duwan ee korontada ka shaqeeya dowladda iyo baac mushtariga aan dowliga ahayn sidii inta laysaga kaashado arrinta enerjiga ama tamarta soomaaliya oo ah mushkilad weyn oo hortaagan horumarka kobaca dhaqaalaha iyo eh, baac mushtariga soomaaliyeed sidii xal waar badan
mar kale ismaqal habboon saaxiibayaal markanna waxaynu eegaynaa turkiga ayaa qaaday tallaabo cusub xaaladda bariga dhexe waa mid aada u cakiran oo gumaystaha yuhuudda ee lagu beeray qaasa waxay qaadayeen tallaabooyin kala duwan kuwaasi oo ahaa tallaabooyin gardarra ah iyagoo si weyn u xasuuqay dhalaan ama caruur aan waxba galabsan oo madaafiic waaweyn lala dhacay turkigu waxa uu sheegay inuu si weyn u garab taagan yahay weliba uu difaacayo ee falastiin oo uu si weyn u garab taagan yahay madaxweynaha dalka turkiga ayaa sidaas shaaca ka rogay waxna uu sheegay madaxweynaha dalka turkiga in marnaba uuna ogolaanaynin in yuhuuddu ay sii wadaan xasuuqa ka dhana caruurta la leynayo yuhuuddu weli waxay sii wadaan weerarada xasuuqa ee ka soconaya halkaasi gaza waxa ay noqotay daar lagu laayo muslimiinta islamarkaasina si weyn lagu gumaado urdugan ayaana war cusub kasoo saaray xaaladda bariga dhexe madaxweynaha dalka turkiya rajab tayyib urdugan ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo madax kale ee israa'iil oo keliya ay mas-uul ka yihiin xiisada kasoo cusboonaatay bariga dhexe eedeymo culculus ayuu dusha u huwiyey waxna uu tibaaxay in ay aad halkaasi gafaf waaweyn u geysteen madaxweynaha turkiga ayaa waxaa loogu yeedhaa mid ka mid ah hogaamiyaasha muslimka ah ee sida weyn ugu dhiirida islamarkaasina aan ka gaban oo hadalkiisa la gaban oo gaalada runta u caddeeya madaxweynaha turkiga oo ah hadda mid ka mid a kuwa ugu awoodda badan ayaa si weyn uga hadlay xaaladda bariga dhexe warkii habeen ee dalsan waa naga intaas dhanka farsamada waxaa ku jiray cabdiwahaab cabdulqaadir xasan mar kale intaan hawada ku kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel